dhaqangalkooda
tani waa shirkad warbaahinta intaereliska waxay idin soo taganaysaa war xaqiiqa ah telefishinka xaalnimo tani waa shirkadda warbaahinta intaereliska waxay idin soo taganaysaa war xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexaalnimo
shirka madaxda midooda afrika ayaa lagu wadaa maanta inuu ka furmo magaalada johannesburg ee wadanka koonfur afrika shirkaasi waxaa ka qaybgalaya madax ka tirsan midooda afrika xubnaha ku bahoobay waana shirkii shan iyo labaatanaad ee ay yeeshaan ururka midooda afrika shirkan ayaa ajandaha ugu horeeya ee looga hadli doono waxa uu yahay sanadkan xoojinta horumarka haweenka iyo sida siyaasadda afrika ay uga soo dhex muuqan karaan hase yeeshee arrimaha la filaya sidoo kale in shirkan looga hadla ayaa waxaa ka mid ah weerarada ajaanib naceebka ee dhowaantan ka dhacay koonfur afrika jahwareerka ka taagan burundi dhibaatada ka jirta suudaan iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin boko haram iyo al-shabaab madaxda shirkaasi ka qaybgalaysa waxaa dowladda federaalka u matalaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo wadamada midooda afrika ayaa intooda badan waxa ay ka hadli doonaan si gaar ah arrimaha la xiriira al-shabaab iyo boko haram daawud awees waa afyeenka madaxtooyada soomaaliya b b c da ayuu uga waramay arrimaha looga hadli doono shirka ajendayaasha waa ay badan yihiin laakiinse dulucda amaba ujeedka ugu weyn ee madaxda midooda africa xitaa shirkoodii ka dhacay al-shabaaba bishii january ay kaga hadleen waxa weeyaan sidii wax looga qaban lahaa amaba loo hirgelin lahaa hiigsiga labada kun lixdan iyo saddex ee qaaradda africa oo ah in haweenka la xoojiyo awoodooda dhinaca siyaasada dhaqaalaha iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada balse waxaa jiri doona iyaguna ajendayaal muhiima sida ajendaha dhinaca nabadgelyada la dagaalanka argagixisada in maalgashiga iyo ganacsiga africa lagu sameeyo dib u habeyn ha noqoto dhinaca isku furka suuqyada iyo weliba suuqyada xorta ah oo suuro gelinaya in isku socod xor ah uu ka dhaco africa iyo dhinaca dhaqaalaha oo markaasi wadamada xuduudahooda ay dhinaca shuuraba isu furaan dalal ka mid a afrika waxaa ka jira dhibaatooyin xoogan soomaaliya nigeria suud suudaan ayaa ka mid ah dalalka ay dhibaatadu aafeeyeen si gaar ah nigeria iyo soomaaliya boko haram iyo al-shabaab ayaa uga dagaalama shirkan ayaa la filayaa in lagu soo hadal qaado sida afrika iskaga kaashan karaan islamarkaana iskaga gacan siin karaan al-shabaab iyo boko haram sida looga adkaan karo waa kan mar kale daa'uud aweys dabcan dhibaatada amni darro waa mid kusii baahaysay caalamka oo dhan marka laga hadlayo kooxaha argagixisada dhibaatada ma ahan keliya in ay ku reebayaan dalalka afrika ee waa dhibaato caalami ah sidaad og tahayna dunidu haatan waxay noqoto mid isku furan oo haddii meel dhibaato ay ka dhacdo amaba ay xasarad ka dhacdo xasaradaasi aysan ku koobnaanin dalalka markaasi ay kasoo urkartay oo ay markaasi si sahlan ugu fidayso dalalka kale marka dhibaatadani maahan oo keliya mid ku kooban africa waa dhibaato wadamada caalamka oo dhan looga baahan yahay inay meel uga soo wada jeestaan amaba si wada jira waxa uga qabtaan marka africa ay timaadana waxa weeyaan in dalalka africa ay iyaguna iskaashadaan oo dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca sirdoonka ay noqdaan kuwo markaasi wada shaqayntoodu ay dhowdahay si halka amaba dagaalka markaasi ay ku jiraan uu noqdo mid najaxa shirarka inta badan ay yeeshaan madaxda midooda afrika ayaa waxay uga hadlaan ururada argagixisada ee ka jira qaaradda afrika shirkan kii ka horeeyey ee etoobiya lagu qabtay waxaa looga hadlay sida wax looga qaban karo boko haram iyo al-shabaab iyadoo markii uu soo ilaaday warmurtiyad laga soo saaray inkastoo aan weli lagu dhaqaaqin shirkan ayaa laga sugayaa madaxda afrika waxyaabaha ay ka soo saaraan dhaqangalkooda